عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا بالا علينا بل إله أما هدله كل عاوة كتاب كيف بلا مياه كتاب أدوين وإياه in waqti labaatan sanood hortooda ama shan iyo sagaashanka markii xagaaga laga soo noqday baan san oo kale kitaabka halkan ugu bilaabay shan iyo sagaashankii bay ahayd dee dhowr sanoodna uu socday kale waxyaalaha ay malaa iska shabahayeen waxaa ka mid ahaa taas lix dersi baa kan inooga horreeyey kaasna lix dersaa ka horreeyey ee laakiin lixdaa dersi ee kaa ka horreeyey waxay ahayn wixii magacyada iman doona kitaabka ama almutalif almukhtalif abyaad suydile iyo boqol iyo waxoogaa in alfiyada markaas qeyb ka mida ah si ay dadkii u kaalmaystaan xagga magacyada iyo kuwa isshabahaya umuurahaasoo lix darsi ah ayaan berigaa ka horreysiye maanta see umuuro ka faa'iido badan baan kaba horreysiye dee waxay ku kala duwan yihiin habeenkaa shan habeen baan gelayna caawo afar waqtiga xagga quwada ama sixo ama da ahaan iyo waxaa waa la yaraaba laakiin maanta kolley taqadum alcumri taas iyo waxyaalo kalena waaba iskaba jiraanba xagga tasiilka kolley way kukala duwan wala la duubaya laakiin wax laga faa'iidaystay muu noqonoo walow dad ay xaqaad qaateen cajaladaha lagu duubaya maanta dee tasiilkiibaa kaba duwan balilaahi waxaan kaba baryaynaa iyadana sidaa uu inoogu bilaabay inuu khayr inoogu taam yeelo iyo iyadoo dee nafcigiisana aniyo dhammaanba idinka iyo ciddii kale ee sugaysay dabadka markaa kuwa intifa lagu wada intifaaco ilahayna aqbalo taas baan ilaah kaba rajaynay bal waxaana jirta kollay maquulo xaafidnu xajarna uu kuba bilaaba culimmadu ay yidhaahaanba oo ah al asaniid ansaab alkutub isnaadku waa kutubta abtirsiinteeda haddii dee dadku ay ansaab leeyihiin kitaab marka ay noqoto nasabkiisa wuxuu noqonayaa sanadkiisa ee kula xidhiidhinaya musanifkii kitaabka ama taa kulaba xidhiidhinaya marka bal walow dhowr isnaad ay jiraan waxaan dee si weliba kutubtii ka dambeysay baan markaa ku yar bilownay maqal ahaanuunbay noqon casharkuunbay raacaysaa dib baan bal markaa wixii qoraala uuba samayn doonaaye si bal ay sanadkiina inoogu xidhiidho asaaniiddii kitaabka iyo ruwaadiisii waan ka soo warranay waa tii casharkii inoogu dambeeyey ama kii ka horre ah kii inoogu dambeeyeyba uu kuba jiray laakiin bal isnaadkii laga bilaabo innaga ilaa imaamkii bukhaari waa isnaad asaaniidda ka mida kitaabka kolley ciddan ka wariya malaa cidda uguba mudan waa sheekh maxamed sheekh axmed bashiir raxmatullaahi caleyh oo kitaabka qeybna adigu de aan kaba akhristay walow qeyb samaac iyo qeyb ijaaso ay jirtay isaga sanadkiisii ma hayo kolley sababtana horaan sanadkii muslim uguba sheegay waxaa kaloo jirta sheekh dee sheekhyadeeda raggii ugu horreeyey ahaa oo kow iyo toddobaatanki baa riyaadka iyo tajriidka iyo kuwaasba noo aqriyaano markaa aan labaatan gaadhin sheekh maxamed hereri ama sheekh maxamed aadan magaaladeennan kuwaasay nin muxadithana waa ahaa loo yaqaanay sheekh maxamed hereri bal kolley kaas isnaadkiisii oo dee aan hayo waa jira iyo sheekhan dee waxa weeyaan reer walla sheekh maxamed cali aadam nasiilulxaram imika kursi baaba xaramka laga siiyey walaan maqlay imika yar xanuun indhaa kagaba yimi ayaanu darsigiiuba aqriyanoo intay loo jeexoon laguba guulaysan mala ayaa haddana dib lo camaliyo looguba celinaya allaha shaafiyo ee bal taasna isaguna markaa markan isu wadageeyo kuwaa waa qoraalka dambe caawa sheekh maxamed hereeri raximahu llahu tacaala sheekh maxamed aadam waxa weeyaan oo min awaail mashaayikhi ah kolley nin muxadis oo mandiqada khaasatan dee mandiqada dadkeediina ahaa muxadisna ahaa ayaan sanadkiisii carabka marinaya waana sanadkii dee bal maalan kolley wixii kale marka dambe kuba soo biiri oo ilaa imakadan ba abi daawuudkii maan diyaarina markii ugu horreysun baan aan waxa weeyaan aqriyey muslimka iyo adabulmufradkunbaa dadku ay qaateen oo diyaarsan wax qoraal ay ku qaateen marka bal waxaan leeyahay kitaabkan sheekhyadaasaan kaga wariya sheekh maxamed ayuunbaaba nimaka ku gaabsanaya deg deg baan usoo qoray nuskhadii weliba gacantiisa iguba qornayd qaybe ay iguba qornayde isagaan ka wariya isaguna wuxuu ka wariyaa sheekh maxamed dee sheekh sheekhyadiisii kala mid ah sheekh maxamed yuunus lo odhanaya waa oromo kole nin caalimona waa ahaa sheekhaasna wa huwa yarwihi can axmed ibni xaaji aadam karu isna waa nin mandiqada un ahaa waayo xadiidka way nagaga roonaayeen ama inagaga horreeyeen mandiqadu guud ahaan soomaalidun baa ugu dambeysay can sheekh almucamar cabdillaahi bni kabiir aadam alcaruusi kale waxaan filayaana ninkaas in mandiqadan ama oromo iyo caruuso xadiidka dee degay waa dadkii asaasayaasheeda ahaa buu ka mid ahaa sheekh cabdilaahi walansa la odhanayay isaga sheekh maxamed yunuskani waanu la kulmayo waa siday waa sidalmu kaga wariya iminka barsanadkii waa sidaan soo qaatee bal waxaan filayaaba intii intaa ka horreysay inaanu siena un ay kaba ahaayeen waa raggii bal matalan taas isaguna dee kolley aada uma sii dheerayno dadkii dee janaasadood janaasadiisa joogay haba yaryaraadeenanba waan soo gaadho waan arkay bal marka can sheekh axmed ibnu sulaymaan innajaashi almisri can sheekh ibraahim albayjuuri can sheekh cabdillaahi ibni xijaaz sharqaawi waa baajuuriga aad naqaana iyo saaxibu fatxi lmubdi sharqaawigan deelehba can alcalaama maxamed ibni salim alxafani can sheekh cabdi numruus can sheekh cabdillahi ibni salim albasri can sheekh maxamed ibni sheekh calaydiin albaabiri can abinaja salim ibni maxamed sanhuri can najmi ibni maxamed alghaydi maxamed ibni axmed alghaydi can sheekh alislaam zakariya alansaari can عن حافظ شهاب الدين العسقلاني وحافظ بن حجر عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار كل ونآدو شهير آيو وقتيدي سين حفاظ يسوي ما دان يسقو kitaabka laga warinaya mooye hadda aqoon kale lahayne laakiin sanadkiisa caali ahayo isagoo dee aad u da-ayunbaa la ogaaday inuu riwaayo leeyahay xajaar عن الحسين بن المبارك ابن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد, الأعلى عبد الأول بن عيسى السدسي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد محمد الداوودي كل قلوين كان ضمبي حلي واد روادي وانكبص وشغني داوودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي تغمده الله برحمته ورضوانه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي sanadka kolley insha allah mar dambe ayuu markan dee diyaariyo guud ahaanba awada heli doontaan ciddii dee kitaabka ku taxan ay heli doontaa laakiin dee isugeynta iyo waxaasaa waqti qaadanayaban bismi illahi raxmaan iraxiim kitaabu badil waxyi kale sheekhu bisinkiibuu ku bilaabay wax khudbo uu kaba horreysiiyey ma jirto ama alxamdu iyo shahaado iyo taasuu kaba horreysiiyey ma jirto qolooyinkii kitaabka sharxayna waa isweydiiyaan maxaa dee tan keenay muxuu ugaba horreysiin waaye laakiin waxa qariiba maaho sheekhyadiisi iyo sheekhyadoodiiba dabaqadaasi kutubtoodana soo gaadhay inta badani muqadimaad maba laha abu daawuud sunantiisu waa saasoo kaleo baabkunbuu kuba bilaaba muwada maalik waa saa cabdurasaaq musanafkiisa axmed musnadkiisa marka bal waxaan leenahay bisinkan oo dee isaguba kolley xamdigii la mid oo dee dikri isaguba ah ayaanbay ku kaaftoomeen malaa waxaana laga yaabaa inay u arkeenba khudbooyinka iyo uun in shahaadada iyo xamdiga iyo laguba bilaabay laakiin kutubta ay kaba duwantee laakiin dabaqadaas iyo sheekhyadoodii iyo sheekhadoodii kaba sii horeeyey kutubtoodna ayna soo gaadhay iyaguba badankoodu maba laha walow markii dambe dee muslim iyabaa dabaqadaas ragga kaleba leh kaba mid ah dee kitaab xamdi iyo khudbo iyo shahaadiya laguma bilaabo ee waxaan leenahay waa taas a'imaduna kolley kalaamyo kala duwan bay leeyihiin laakiin taasa inaguma filan baan leenahay wuxuu uguba bilaabi waayey haddii la yidhahdo dee xamdiga afkay kalaba yimaadeen iyo taasna waaba dee barhkoodu way yidhaaheen laakiin bisankii waa taa rasuulka ilaahay baa rasaa'ishiisii uu cidba u diray iyo imaka sulxyadiisii ama wixii la kala qoray kutubtiisii iyo inta badan bisunbay kuba bilaabmanayeene wax kale ku bilaabmayeenba may jirin bal kolley waa taas oo waxaan leenahay mashaayikhdiisii iyo mashaayikdoodiiba ee kutubtoodii intoodii badnayd waxay leeyihiin maba jirta kitaabkunbay bilaabayeen bisinkana way kuba bilaabayeenun way yartahay iyaga ama qolooyinkaa hore way yaraayeen cidda kutubtooda khudbo kuba bilowday saa daraaddeed isaguna qoladaasu laba mid yahay wuxuu markaa kitaabu badci lwaxyi waxyiga bilowgiisa kitaabkii weeye kollay sunnahan dee uu ururinayo iyo axaadiida ururinayaaba waxyigay kaba mid yihiin bal waxyigu si uu kuba bilaabmay ayuu baabkeedii ama kitaabkeedii yahay waxyiguna xagga luqada aliclaamu fii khafaain bay dhahan ogeysiin wax lays ogeysiiyo qarsoon ee macaani kale oo xagga luqada u yimaada qoraalkaoo kale iyo amarka iyo ilhaamka oo kale iyo inuu qur-aankaba xataa aayaadkooda qaarkood waxyi kuba yimi laguba fasira iyo taskhiir ilhaam iyo amar iyo saa waa waxayt ilxawaariyiin iyo dee ti laguba fasi bal umuurahaasna way jiraan laakiin xagga sharciga waa umuurtan dee waa ogeysiintan rusushii uba imanaysay malagu uba keenaye sharci la ogeysiinaya waxyigu yahay kolkol lafdiga waxyina macnahan iminka ismiga mafcuula almuuxaa bihi oo dee sida qur-aankii oo kale iyo markii waxyi lagu idlaaqaya taasna waa lagu idlaaqaya bal siduu kuba bilaabmay iyo bilowgiisii khaasatan rasuulkii ilaahay taas buu baabkeedii yahay qaala shaykhu اlimaamu alxaafidu abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil bni ibraahima bni اlmugiirati اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala aamiin baabu kayfa kaana badءu lwaxyi ilaa rasuuli اllaahi sala اllahu calayh wasalam kitaabu badl waxyi dee axaadiidiisuna way isdaba socon doontaa waa baabkii koobaad oo wuxuu ihi baabun marka arrimaa jiro halkan haddaan baabun waan iska tanweyninayna haadaa baabun baan odhanaynaa markaasna dee kayfa kaana badul waxyina waa jumlo ee hadal inoo bilaabmayo unbuu inoo noqon oo waxba isuma idaafaynayno bal waa mid iyada taas waaba la yidhi haddii loo idaafeeyana kollay dee mudaafinan qadaray noqonaysaayo baabu oo aan markaa tanwiinta iska dayno baabu bayaani kayfa kaana badءu lwaxyi ilaa rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay see uu ahaa waxyiga bilowgiis rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo waxyooday bal si uu ahaa taas buu baabkeedii yahay xagga waxaa la arkaa ruwaadda iminka bukhaari aan habeenka dhoweyd ka soo waranay aadna taasi haddii aad dee qabateen way noo anfacaysaa waayo hadiyo goor way soo noqnoqonayaan kutubta shuraaxda oo dhan barhkood baabka way sugeen badhna riwaayadooda ay markaa baabka kumuu sugnaynba oo lafdigan baab kuwana waa ku jiray riwaayadooda kuwana kumuu jirin bal maalan oo xataa abudar iyo asiiri iyada baab ma jirin asiiri iyo abudarna xalaytaan soo tarjamaynay qolooyinka kalese baabku waa jiray wuxuu ihi markaas seebuu ahaa bilowgii rasuulkii waxyiga bilowgiisii rasuulka ilaahi loo soo waxyooday iyo wa qowlillaahi jala dikru bal markaa haddaan baabun marka hore aan goosanno oonu anyada tanweenino o nidhaho hadaa baabun hadalkana kayfa kaana bad-u lwaxyi iyo wa qowlillaahi wa qowlullaahi baan odhanaya iyo waxaa kaloo dee waa waxaa arrinku yahay kayfa kaana bad-u lwaxyi iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisii bayaankii laakiin haddii aan taa hore baabu bayaani kayfa kaana lwaxyu nidhaha halkana taa hore aan raacinaynayo wa baabu qowlillaahi tacaala weye ilaahay qowlkiisii uu yihi jala dikru ayuu baabkiisii yahay inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wاnnabiyiina min bacdi inaa anagu awxaynaa waanu waxyoonay ilayka adaanu kuu soo waxyoonay nebi muxamedow kamaa awxaynaa sidaanu u waxyoonay oo kale un ilaa nuuxin wاnnabiyiina min bacdi nuux iyo nebiyadii ka dambeeyey oo macnaa dee waxyigii rasuulka ilaahay uba yimi xaggii sifada wuxuu ku waafaqsan yahay iyo san uguba imanayay waxyigii rusushii hore ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo waxyooday waa si sifadii waa ku waafaqsan yahay oo si aanu qolooyinka hore ugu soo waxyoonay ayuun baanu adigana kugu soo waxyoonay kollay nebi aadamba waa nebi oo kale bal xadiid baa wuxuu ku yimi inuu nebi mursalaba ahaa halkanna waa ka nuuxiyo intii ka dambaysaaba la yidhi markaa barhkood baa waxaweye dikrigiisa waxaa nuuxun looguba bilaabay inuu nebi loo diray qoom dee rusush kufaara isagu uu ahaa kii uguba horreeyey ama nebi qoomkiisa la halaagay oo la ciqaabay inuu uguba horreeyey bal kolley kalaamtaa dhaafsanno kitaabka meelo ayay kuba iman doontaaye inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wanabiyiina min bacdi intana waxa ay tahay un axwaashii nebiyiintu xagga waxyiga hadday dee bal matalan way iska shabahaysay ama way iswaafaqaysay waa ayadda macnaheeda tan kaba qaadanayno xadaana alxumaydiyu عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال بل وحديثك كوبادك شيخو كوب بلوضو وحديثك إنما الأعمال بالنيات كلنا كما دينيتنا وسوء العلم دونايو markan mooyaane lix gooroo dambe ayuu soo celin doonaa oo weliba kuwa taraajim uu dhigan doono taas buu soo celin doonaa kolley halkanna iyadoo xadiidku bal cibaaraadkiisa markan eegno waxyi ahaan aanu ka muuqan iyo si bal waxyiguu ku bilaabmayo xadiidka aanu kaba muuqan halkan wuxuu uba keenay bukhaariya uguba bilowday qolooyinkii dee aimadu markaa kitaabkana aada u ataa loogu khidmeeyey waaba loo sharxay iyo munaasabada oo kale iyo kalaamyo kala duwan bay kuba leeyihiin bal waxay leeyihiin imaka dee waa bimathaabati alkhudba ayuu ulaba yimi oo ah imaka taasi xagga khudbo mathaabadeed oo kale ayuu isagu xadiidkan ulaba yimi sababtuna waxa weeyaan waa isagoo waxyigii dee waaba kan uu ururinaya sunniya xadiidka rasuulka ilaahay oo dee iyaguba waxyi ahaa jaanibkaas si bal meesha ay u noqoto tambiih iyo baraarujin waa waxay ayimadu uguba bilaabanayeen dee cilmi baa la bilaabanayaa waxyigii kaba mida in niyadii la khaalis yeelo ilaahay daraaddii loolaba yimaado bal taas waa baraarujin iyo tambiih taas baabay bal matalan noqon oo imaka kol haddii uu waxyigii uu ururintiisa waxyigii sunnaha uu bal maalan uu kitaabkani ururintiisii yahay lagana hadlayo uu kuba bilaabay bedel waxyi oo kale waxyigina uu kuba yimi acmaashii sharciga ahayd waxaa lagu bilowdaa inay niyadii tahay bal munaasabadu taas baabay noqonaysaa iyo jaanibkaa tambiihaase horta taasba weeye xagga sanadkana alxamdulilah kol haddaan kitaabkan joogno ruwaadiisana ay tahay si ay aimada qaarkood kaba cabireen kol hadduu ninku kitaabkan kuba sugan yahay qad jaaza alqandara kaabadii waa ka tallaabay ujeedadu waa rag dee kalaam ku yimaado mutaabaca loola yimi way jiraane laakiin kol hadduu sheekhu soo arooriyuu weliba axaadiistooda ixtijaaj u soo arooriyey xataa haddaynaan tawsiiq u helin taas baa tawsiiqa iyada markaa kalaam la yidhaaho waa kan iyo kanaan ka soo reebaynayoo kale kolley wax adag bay u baahan tahay oo qaabilaya isaga doorashadiisii iyo warintiisii marka uma baahnin markaa jaanibkaas in xoog la saaro walow dee waxyaalo magacyadii iyo waxaa isku baraarujinteedu ay timaado in ragga qaarkoodna hadhow magacyadooda kolkol buu koobi doonaa oo imika ninkan xumeydi oo kale uu xadiidkii koobaad uu kaba wariyey uguba horreeyey shaqadiisii waaweynaana ka mid weeye sufyaan ibnu cuyeynana dadkii wax ka qaatay dadkii ugu waaweynaa buu kaba mid yahay shaaficina jaanibkaa sufyaan rafiiq bay ku ahaayeen ee laakiin xagga cilmiga fiqigiya buu sheekh uguba ahaa masar markuu tegeyna waaba raacay oo masar wuu la socday markii uu dhintay shaafici ayuu masar kaba soo noqday oo xaramka degay oo dee sanado badanna ama waxoogaayoo dhowr iyo toban gaadhayna waa kaba dambeeyey bal markaas waa marka la eegana dadkii quraysheed ee uu isagu wax ka wariyey bukhaari toos ugaba wariyey waaba ninkii ugu mudnaa ee xaggaas uguba mudnaa ciddii sheekhyadiisa ahayd ee uu toos ugaba wariyo tan baaba u horraysiiye sufyaankuna waa ina cuyeyna yaxya bnu saciid alansaarina waa nin taabiciya markaa yaxya iyo muxamed iyo calqama intuba taabiciintii bay kaga mid yihiinoo saddex taabici baa xadiidka isku wada xiga bal tarjamadooda imaka caawa bilowba inoota waan iska wada dhaafaynaa waanay soo noqon doonan doonan dadkan ee arrinta kale jirtaan waxa weeyaan xadiidkan inoo bilaabmaya saxaabada marka la eego cid uu ka sugan yahay inuu rasuulka ilaahay uu kaba warinayo cumar ibnu lkhadaab baa jira axaadiida niyada uma wadno axaadiid kaleoo dacfi ku sugayay taama sheegayna wax dariiq saxiixa oo cumar waa la gooni noqday cumar markay noqotona walow mimber uu kagaba khudbaynayay saymakaba inoo soo socotaa haddana calqamat bnu waqaasun baa dariiq sugan isaga ka soo naqliyey halkaasna fardi buu yahay xadiidku markay calqamo noqota ninkan maxamed ibnu ibraahim ataymi oo nin quraysha ayaa isaguna kala gooni noqdo cid kale oo imika la yidhaah waa siqoo calqamu kaba warinaya iyaduna ma jirto jaanibkaa fardi buu yahay marka yaxya ibnu saciidna maxamed ibnu ibraahim isagaa kala gooni noqday xadiidkan baan ujeednaa mutlaqaniya ma jirto yaxya ibnu saciid markii lasoo gaadhay ayaa xadiidka dad aada iyo aada u badan oon la koobi karayn ay yaxya ka wariyeen waa nin caalim oo ansaar oo awowgiin oo saxaabiba uu ahaa markaasuu faafo intaa dambe ee xadiidku markaa duruqdiisaa hore fardi buu yahay oo dee qaraaibtii saxiixa ayaa laguma tirinaya oo xadiidku duruqda hore ama intiisa hore fardi buu yahay marka wuxuu yihi calqamat bnu waqaas ilaythi samictu cumara bna alkhadaabi baan maqlay radia allahu canhu cala lmimbari mimbar korkii isagoo ku sugan qaala isagoo yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo inama alacmaalu inamadu kule xasri bay ka inama alacmaalu waa acmaashu dee waxa weeyaan waa biniyaati ay tasixu biniyaati weeye ama dee waxay ku ansaxaysaa ku hagaagaysaa waa niyooyin la niyoodo ama niyadii la niyoonayay wa inamaa likulli imri'in shaksi kastana wuxuunbaaba u sugnaaday maana waa wixii uu niyoodo wuxuunbaaba u sugan shaksi kastana wixii uu niyoodu leeyahay faman kaanat hijratuhu ruuxa hijradiisu ay tahay tegiddiisani ay tahay uu meel kaba tegayo iyo hijradiisu ilaa dunyaa adduunyo daraaddeed adduunyadaasoo ama adduunyo xaggeedu uu baxayo adduunyadaasoo yusiibuhaa ay yaxsuluhaa weeyaan xasishanaya yaxsulu calayha ou helayo asiibayo aw ila mra'atin amase haweeney haweeneydaasoo yankixuhaa uu doonayo inuu guursado fa hijratuhu hijradiisii ilaa maa haajara ileyhi wixii u hijrooday xaggii unbay tahay oo taasunbay tahay dee wax daaco ah iyo wax markaa ajriya iyo wax thawaabo yeelanaysa taasi ma jirto xadiid kolle xaylate waxaan ugu sii joogjoogsaa ma jirto dee arbiciinkii laga bilaabay ilaa intaa waata dadka u dhigayseene soo aqriyayseenee kutubtii inoogu wada sugnaa oo taasi imaka joogsi ma jirtee laakiin arrinta jirtaan waxa weeye imika horta halkan oo dee labadan jumlo inama alacmaalu biniyaat horta san bay riwaayada ku timi inama alacmaalu biniyana waynu ama alacmaalu biniya alfaadaha inoo dambeeya weeye way imanaysaa iyadoo laba jamcin xagga jamciguna acmaashii kol hadday jamcisan tahay camalka saane niyo u baahan yahay waa muqaabalatu ljamci biljamci unbay tahay jamc jamc la qaabilinayo waa afraadoodii marka la isqaabiliyey niyaduna dee kolley imaka ma tacriifinayno dad culimaa nahay oo imaka dalabo cilmi oo inoo bilaamayana may nihine xagga marka la eego un marka ayn sixad in acmaasha ee kolley wixii ay qadarayeen inama alacmaalu kaainatu biniyaat ama dee tasixu biniyaat ama tuctabaru biniyaat waxaa laba idhaahee ee culimmadu kolley mid baa jirto ee halkan ay barhkood soo qaadaan ma kamaal baa la qadarayaa ma waxa la qadarayaa sixad iyo dee imaka walow labaduba taqdiirun ay yihiin waxaa camalka aada ugu munaasibkii waa xaggii sixade laakiin kolley khilaaf weyni ma jiro markuu wuxuu camal maqsuuda yahay in niyo loo shardiyayo ama niyo loo baahan yahay ee khilaafka culimmadu waxaa jirta oo wasaaisha un oo imika xataa xanafiyadan la ydhaha wax kale qadaraan oo kale dee salaadii iyo soomkii iyo niyo way u baahan yihiin agtooda ma shardi baa mise waa rukni un baabay kala tahay laakiin iyagu waa wasaaisha weysadii oo kale iyo umuuraha caynkaas ee wasiilo ah ayay dee khilaafkoodu yahay jaanibkan wixii maqaasid ah ee marka iyagoo wax maqsuuda kolley khilaaf saasi ma jiro dee camalku wuxuu ku hagaagayaa waa qasadkan iyo taas oo kale oo mid wainamaa likulli mrin mana waana bacd alculamaa waxay ka dhigaan taakiid jumladii hore unanatee laakiin waa macno kale faa'idaynaysaa bal camalkii kol hadduu niyo ku xidhan yahay haddana ruuxii muxuu ka helayaa kolba qadarkii uu niyooday kolba wixii uu niyooday buu helayaayo waa macno ziyaado ahoo waxaa ruuxa u sugnaanayana wixii uu niyooday baa uga sugnaanaysa arrinta kale halkan jirtaana waxaa weeye de xadiidkan si aan u xifdisnayn faman kaanat hijratu ila llahi wa rasuulihi fa hijratu ila llahi wa rasuuli baa la socotay halkan way ka maqan tahay oo imika halkan bukhaari muu soo dhigan bukhaarina kitaabkiisa waa saa ku sugan riwaayaadkii kitaabka lagu wariyay o dhan iyo nusqooyinkiisina san baa kuba sugan oo maaha wax la yidhaha nusqooyinkaa isku khilaafo barhna ay sugeen barhna may sugin sheekhu xadiidka waa wariyey xataa meesha inoogu dhoweeya kitaabuliimaan dhexdeeda marka hoose weliba hadal uu raacin doono tarjamada inay niyadan salaadii iyo soomkii acmaal uu raacin doono uu tiran doono u odhanaya tarjamadu ku dari doonaa ee niyaday soo gelaysaa cibaaradu way la socotaa ee waa riwaayadiisan xumaydi taasi waa riwaaye imaam maalik waa riwaayadiisa xumaydi weeye kolley bal markaa wuxunbaa malaa hadaladooda meesha ugu mudanuun inay ikhtisaarkii aan ka soo wararnay ee bukhaari bal xadiidka kolley hadduu soo celcelin doono kol hadday jumlooyinka ay kala hari karaan inuu dee way ku badantahay kitaabkan ee xadiid isagoo dhanna uu keeno haddana uu ikhtisaarsadee bal ikhtisaarkii bukhaari unbaan kuma fasirayna waayo barhkood baa kaba dhigay inay sheekhiisa xaggii kaba dhacday laakiin dee kitaabkii sheekhiisana waa la hayaa dadkii kale sheekhiisa ka wariye xumaydina isagoo dhan bay wariyeen oo xataa abu nucaym labadiisa mustakhrajba iyo in abu cawaano iyo dadkii kale bal sheekha ka wariyey xameydi isagoo dhan bay wariyeen oo halkan jumladii ku wariyeen marka arrinku waxaan leenahay waa ikhtisaar bukhaariye laakiin dee isagoo dhan ayuu inoo iman doonaa bal waxyaala kalena kalaamkooda kale waan iskaba dhaafaynaa bal taas baan kuba daynaynaa faman kaana hijratu ilaa dunya yusiibuhaa adduunyo uu asiibo aw ilaa imra'atin haweeney yankixa uu guursado haweeneydo adduunyadii bay kaba mid tahay maxaa keenay dee horta waa imaka gaar ahaan waxa loo xusay fitantu jaanibkaa kaba timaadee rag ugaba timaada way ka badan tahay fitooyinka kale ee ugaba yimaada jawaanib kale taas oo bal dee rasuulka ilaahay xadiidkii waa kii ahaa fidnata ugu weynee bal maalan taas inuu xaggii dumarka kuba sheegay dadku aanay jaanibkaa kaba adkaysan karin iyobal taasoo bal maalan takhsiiska taasaa keenay waxaana kaloo culimmada halkan dee yidhaahaanba xadiidkaa sabab lahaabay barhkood yidhaahaan sababtuna waxay ahayd waqtigaa la hijroonayey ayaa nin hijroodu dadkii raacay ninkani daahirkiisa sare si wuxuu dee diintii u socda bay ahayd ee laakiin haweeney uu islahaa guurso xaggaa joogtay madiina ayay ujeedadiisu ahaydoo markii dambena waxaaba la odhanayay muhaajiru ummi qays marka munaasabada taas baa keentay in gaar ahaan dumarkii la xuso ruuxu hadduu ujeedadiisu isagoo camalkii hijrada lababa yimi qarad kale uu leeyahay dee ajri iyo hawaabtaa kama helaye waxay hijradiisu noqonaysaan wixii uba hijroonayay inuu nin saasi jiray kollay duruq saxiixay inooguba timi laakiin xadiidkan inay sababtiisa ahayd iyada taa wax isku xidhaya ma jirto wax isku xidhaya laakiin duruq saxiixa walow de aimada jiraan oo kaleo in markuu suyuudi kaba hadlaya asbaabta xadiidka oo kale iyo ayuu xadiidkan soo qaataa milu xadiidi inama acmaalu sababuhu fima raw waqaaluu muhaajirun liummi qaysin kaynah kax min uma dikru imra'atin fiihi salax buu idhaha saas baaba munaasabada ayde laakiin wax isku xidhaya riwaayaadka kuma imanaysa laakiin nin jira ibnu mascuud iyo ay soo naqliyeen weeye almuhim waxa weeyaan waa ihtimaam loo ihtimaamayo iyo fitnada xaggan ka timaadoo badan digni laysagaba digayo ayaa loo khaas yeelay uun fahijratu ilaa maa hajara ilayhina bacnaa ujeedadu xagga wuquuc ahaan iyo qasad ahaan wixii u hijroodunbay tahay oo haddii dee sanoo kale ama mubtadiyo khabar ama shardi iyo jazihiisu ay wax keliya wada noqdaan de waa wax ama tacdiim ama taxqiir loogaba jeedo ee hijradiisu macnaha xag ilaahay iyo ajri iyo thawaab uu ka helaya ma jirtee taa kale unbay noqon bal xadiidka intan kuba dhaafaya intaas weeye kalaamkiisuna waa aad buu u badan yahay barhkoodna waan ogay inay mualaf kuba khaas yeeleen arrin ay soo qaadaanna halkan oo xaafid soo qaadayna waxaa jirta iyadoo imaam maalik dadkii xadiidkan bukhaari iyo muslimba ay dariiqiisa ka wariyeen uu yahay haddana kitaabkiisii muwada kuma sugna kitaabkiisii muwada kuma sugna bal sheekhu wuxuu leeyahy qolooyinka sheegay taasi maaha arrinku taas oo kuma sugna riwaayaadkiisii laakiin bacdigood waxay sheegeen malaa riwaayada shaybaani oo kale inuu kuba jiray riwaayaadkii mashhuurkaa baanu kuma sugnayn bal in wax la helayo kalaamka xaafid waaba dhici karta in la yidhaaho may ee riwaayaadka aan mashhuurkayn baa barhkood uu kuba sugan yahay baabun xadaanaa cabdullaahi bnu yuusufa baab tarjamo muu raacin xaaf bnu xajar iyana baabkan may soo qaadin raqamna waa leeyahy ee horta mid baa jirto dee waxyaalo saasi kitaabka way noogu iman doonaane hadduu bukhaari imkuu baab dee aimada kalena waan ugu fasiraynaaye iyadoo ay u horeysay kitaab ama baab u horeeyey baab aan tarjamo lahayn ay dhigtaan waxay yidhaahaanba baabkani fasalkii hore ka mida weeye muhimku imaka halkan sheekhu wuxuu tirinayaa raximah llahu tacaala axaadiistii waxyiga ku tacalluqsanayd bal imaka kan iyaba inoogu horeynayo waxyaalihii waxyiga iyo sifadiisa iyo si uu yimaadiyo kuba tacalluqsanayd maaha bilowgii uun waa guud ahaan waxyigii wixii kuba tacalluqsanaa bal taas weeye walow xaafid muu taaban baabkan xataa intii sharaxyadii allahuma tawdiixun baanan soo egimnu mulaqayne qolooyinkii aan hayay oo bal maalan ama cayni oo kaliya baabka may soo qaadin waxaad moodaa malaha ruwaadda qaarkoodna inay halkan dhigteen baab kuwana aanay dhigane axaadiidani laakiin badul waxyi bay wada geli doontaa ilaa lixdan baabee isku yar xigaya uuno iyada waa aan wada bilaa tarjamada ah aan tarjamo lahayn oo kale waayo intii aan eegay xataa bal maalan qustulaani oo kale iyo in allaamicu sabiix oo birmaawi iyo damamini iyo bal qolooyinkaasi tawdiixumaaniga cayni iyo waxba kalaam ay kaba hadleen ma jirto waxaa la arkaa markaa nusqooyinka qaarkood ama ruwaadda qaarkoodba inay kaba marhnayde waa fasalkii hore ka mida uun wax kale maaha wuxuu hi markaa musanifku xadaanaa cabdulaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maliku can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata um lmu'miniina radia allahu canha ana alxaariثa bna hishaami radia allahu canhu sa'la rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaala bal dadku waa a'imadii cabdulaahi bni yuusuf itaniisina waa dadkii uguba werinta marka la eegayo idqaanka badnaa sidoo halkanba kaba cabirayo muwadaa kitaabka muwadaa dee curwana waa curwat bnu zubayr oo caaisho habaryartiiu kaba warinayaa waa dad inoo soo noqnoqon doono dee bal waxaan filaya aan tarjamo u baahnayn in la yidhaha hebel baa sidana aan u baahnayn caaisha ayaa um almu'miniin waaswaaja ummuhaatun baa ilaha yidhi waa halkan lagaba soo qaatay haddii ummuhaat lmuminiinna wayyihiin mu'minaadna way yihiin be radia allahu canha ayaa waxaa jira ana alxaaria bna hishaamin xaarit ibnu hishaam radia allahu canhu sa'ala waa weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu weydiiyey su-aalo faqaala wuxuu yidhi xadiidka markaa iyadaa warinaysa daahirkuna waa inay uba joogtay saa daraaddeed bay aimadu musnadka caaisho xadiidka ka dhigan inay iyadu warinaysa xaari waa laga waramayaa un walow bacdigood xaari si waxay kaba maqashay ay markaa riwaayaad sidaasi jiraan laakiin detay ictimaadsadanba ah inuu musnadkii caaisho yahay caaisha arinka u joogtay iyo su-aasha dee markaa isagii waanay kaba waramaysa xaarina waa nin fadxumaka islaamay oo waa nin mar dambe islaamay waa abujahl walaalkii weliba isku aabbiyi hooye ahaayeen waa shaqiiqu abijahlin waayo waa kaa dee ina hishaam buu ahaa abujahl maalintii bederna waa joogay oo bal matalan waa dadkii markii dambe laakiin cararay buu ahaa ee aan la qaban uxudna waa joogay isagoo xaggaa kaba wada socday fadxuma ku islaamay islaamkiisuna aad iyo aad u fiicnaaday dagaaladii shaam ayuu hore ayaaba lagu dilay yarmukiya meela adigu futuuxaadkii shaam baa laguba dilayo waa saxaabi islaamkiisuna fiicnaaday bal taasoo kale weeye koley waxa uu gabiyey xasan ibnu thaabit cararkii maalintii beder u cararay isagoo lahaa walaalihii iyo dee reerkoodii baa meel lagu qalayay oo markaa deetu isaguna kaba cararay oo taasuu ku ceebeynayay oo uguba gabiyo oo warahdu wa banuu abiihi warahdu fii macrakin nasr laakiin gabay buu soo tiriyey layidhaah gabay umuuraha lagaga cudurdaarto waa carab gabayadeedii kii uguba mudnaayo bal marka taase imaka dee kolley majaal uma hayaan kusoo naqliye bal waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahi kama mida riwaayad badan oo sidaasa ma laha ee waxa weeyaan waana futuuxaadkii shaam horena waa u dhintayba ama waa loo dilay waa shuhadadii dagaaladaa shaam eh wuxuu yidhi sa'ala rasuul allahi sala allahu calayh wasalam buu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow kayfa seebuu yaatiika kugu yimaada alwaxyu waxyigu bal seebuu kugu yimaadaa waxyiga bilowgiisii baan ku jirnay ee laakiin ma aha uun bilowgiisii waa waxyiga wixii ku tacalluqayo o dhan hadday tahay bilowgiisii oo inoo dambeeya hadday tahay dee sifadiisii oo imaka tan imaka halkan aan hayna ay tahay bal waa waxyiga imaatinkiis iyo bilowgiisiyo si bal waxa weeyaan wixii ku tacalluqayay baabay ay tahe seebaa waxyi kugu yimaadaa buu ku yidhi rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam axyaanan awqaadda qaarkeed yaatiina waa ii imanayaa waxyigu mithla salsalati ljarasi dawanka sanqadhiisan waa marka xadiidku isku dhacaa salsalada laba xadiidee isku dhacayaan sawdkan iyo dadanka lagaba maqlo kaas weeye mutadaarika mutataabica jaraska sawdkiisaas oo kale xaal uu yahay ayuu awqaadda qaarkeedii i yimaadaa wa huwa xaaladaasna markuu dee saa ay ugu imanayaana ashadduhu ay ashaddu anwaaci ilwaxyi waxyiga qaybihiisa iyo sida ugu yimaado ka ugu adag weeye calaya aniga igu culus oo dee sawd saasa oo xadiidka ama jaraskaa markaas dee sanqadhiisoo kale ah oo hadalkii uu ku suganyaoo la xafidayo oo wax lagama fahmayo waa culays dee kolleyna kalamkii ilahay baa waa cusraa innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan waanata caaisha haddii a la yidhaha way inooga warrami doonto shiddadii rasuulka ilaahi laba kulmaye laakiin shiddadan ayaabuu igu adag baa rasuulka ilaahi yidhi waxaana dee culimmadu kolley tan kaba dhigeenba kolley noocan iyo habkan waa isaga qalbigiisii si aanu wax kale meel kale iyo wax kale u jeedsan oo waxaan loo soo tuuraya ee lagu aqriaye loo sheegayo oo kale inuu xagganun u wada jeedo qalbigiisu aanu faraaqba wax kale iyo jeedsi kaleba aanu uba yeelan eh bal waxyiga kaasaa iguba adag buuhi anwaacdiisa fa yufsamu canii fa yafsimu canii labadaba kolley waa taas waana tii aan ruwaadda kaba soo hadlaynay abudar riwaayadiisu fa yufsamu bay ahayd qolooyin kalena fa yafsimu bay ahaydba fa yufsamu waa la goynayaa canii haddaan majhuulu binayno ama fayafsimu ay yaqlicu weeye waa joogsanayaayo dee waa culayska caynkaas iyo sanqadhaasi canya xaggayga ayuu ka joogsanayaa laga goynayaa walxaq qad ucaytu aan xifdiyey canhu ay canilmalaki maa qaala wixii uu yidhi aan kaba xafiday waxyaanan awqaadda qaarkeedna mararna yatamaalu uu isa suuraynayaayo lii aniga almalaku malagii rajula nin buu isugu kay soo suuraynayaa shaqsi ibnu aadam oo kaleu isaga hossoo dhigayaa ama dixyo ha noqoto ama dee suuro kaleba haba noqoto dixyo rasuulka ilaahay waa ugu iman jiray suuradiisoo kale oo asxaabta qaarkood ay u qaateen intay arkeen inuu dexyo yahay dee waa kii xadiidkii bal maalan halkan waa inoo iman doonaa isagoo xadiid abu hurayre ah ama riwaayadan dee imaam nawowina arbiciinkiiyaba uu ku soo arooriyey xadiidka labaad ee ahaa jibriil markuu rasuulka ilaahi islaamka iyo ixsaanka iyo iimaanka weydiinayay dee waa nin aanay garanayn oo bal maalan dee waxa weyan waa kaa kale suuradii uguba yimi oo kaleo dee suurooyin saasa ayuu iguba imanaya yatamaalu liya lmalaku rajulan fayukallimunii wuu ila hadlayaa faacii waan weelaynayaa xafidayaa maa yaquulu wuxuu ku qowlayo waxyiga qaybihiisii ama dee waa intii uguba badnaydba ah ayaa kolley isagoo sanqadhaas xadiidku markuu isku dhaco laga maqloo kale ayuu rasuulku yidhi waa iigu imanayaa wixii dee loo sheegayeyna rasuulka ilaahay waa xafidayaa oo markaasuu ku xafidayaa iyo dee maqalkaas kolna wuxuu uguba imanayaa isagoo dee ah taa ka fudud ka sahlan oo ah nin isaga isaga soo dhigay waa suuro shaksi ibnu aadama markaasuu wixii loo soo dhiibayna soo gaadhsiinaya riwaayaadka qaarkood kitaabka maaha riwaayaadkiise laakiin dee waa xadiidkan iyo duruqdiisa kale barhkood baa maxaa kuba yimi wa huwa ahwanuhu calaya kan dee inay shaksi aan isagii ibnu aadam oo kale iyo xagga marka leega wax kala fogeeyaa ma jiraan oo wax culays ku keenaa ma jiraan saa daraaddeed markuu san iigu yimaado dambe waa ka iigu fudud waxygu kolley uu culus yahay kolley rasuulkii ilaahay shiddo iyo culays baa kuba imanayay ee laakiin kaasaa kaa hore iga fudud oo igaba sahlan bal laftibaa saas uu kuba yimi wahuwa ahwanu calaya markaasaa maxaa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tidhi kolley sanadkeedii hore ayuu xadiidku maaha wax mucallaqa maaha sanadkii hore ayaa lagaga warinayaa caaisha waxay tidhi dee gesnayn taa hore waxay ka warramaysay su-aashii uu xaaris weydiiyey tanna wixii iyadu ay u joogtay ee waxyiga kuba tacalluqsanaa iyo ta'hiirkii rasuulka ilaahi uu kuba lahaabay ee ay aragtay ayay kaba warramaysaa san bay u kala dudeen ama dee bukhaarina aanuu dee imika san uu aanu san dee uu kala gooyeybe laakiin waa xadiid sanadkii hore mawsuul ku ah qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha walaqad ra'aytuhu waan arkay rasuulkii ilaahay yanzilu xaal uu degayo calayhi korkiisa alwaxyu waxyigu filyowmi maalin uu ku soo degayo ashadiidilbardi dhaxanteed iyo qabowgeedu uu aada u adag yahay waa iyadoo jiilaal la joogo madiino aada u qabo waqtiga jiilaalkiia oo dhaxan badan ay jirto dadku ay qarqarayaan ayaan arkay waxyigoo kusoo degaya fa yafsimu waa joogsanayey fasmiguna asalka horeba dee waa goynta iyo maalan qalciga oo kale oo bal maalan haddii la idha fa yufsamuna waa laga jooj laga goynayay weeye wixii ku yimee daboolay uune ama kuba yimee dee raadka weyn kuba yeeshay tanna waa waxyigii fa yafsimu ay yanqadicu canhu uu kaba go-ayay weeye rasuulkii ilaahay ka joogsanayay walxaal ina jabiinahu dhafoorkiisu layatafasadu uu dareerayo caraqan xag dhidid weeye oo macnaa iyadoo rasuulkii ilaahay shidadan iyo culayska xaggan ugaba yimi ay waxa weeyaan keentay iyadoo dadkuba ay qarqarhayaan dhaxan badan maalintani ay tahay in dhidid badani ka yimaado maaha weliba dhidid yar iyo in yar maaha waa dhidid ka dareerayo ka da-ayo weeyaanoo balmatalan taa layatafasaduna bimacnaa waa la yasiilu inimaka halkan fasdigu asalka hore waa ruuxa markaa dee xididkiisa la gooye dhiig kaba yimaado iyadoo dawe iyo sidii xijaamadii maahay waa fasdigii taas baabu ahaayoo kale macnana halkan markaa dee wax badan oo dhidida ayaa kaba da-ayay markay noqoto iyadoo dadkii kalena ay qarqarayaan waana shidada waxyigu uu lahaaba weeye waxyigu shidada uu lahaa un bal markaa xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa uun waa dee culayskii weynaaye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyiga uu kalaba kulmi jiray waayo dee waa arrin ka duwan caadadiioo shay khaariqaba weeye bal markaa tanna kolley waa ilaahay baaba yidhi inaa sanuqa calayka qowlan haqiirana waa waxaan loo soo waxyoonayaa hiqalka iyo culayska uu leeyahay bal taas bay ahayd oo iminka tan waxaan kaba faa'iidaysanaa walow intan aanay kuba dhammayn dee siyaalihii waxyigu uguba yimi duruqdii waxyigu uguba yimanaya inay kaba mid ahayd xaaladaa hore ee silsilad ama waxa weeyaan xadiid oo kaleo isku dhacaya sawdka laga maqlo oo kale ayaa rasuulka ilaahay saw kaba maqlayay waxaa la arkaa dadku taa ma maqlayaan waa siduu guba yimi laakiin waxaa dhacda dee dadku ina way ogaayeenoo isbeddelkan wejigiis iyo tiisa kuba imanayee bal sida xadiis cumar kuba yimi iyagu xiin xiinka shinnidoo kale ah dawiyinka dawiyi naxli waa la maqlayo waa jireen xadiis cumar bay taasi kuba timi isagana dee tan bay hedo oo markaa hiqalkaa badan iyo culayskaa badan dee kol uu hab ka duwan uguba yimaado ee kolkol qalbigiisa wax lagu soo tuuro si xadiidkuba yimi ina ruuxa alqudsi nafasa fii ruuci oo kale waa ilhaamkiiyo dee suurooyin kaleba waa ugu imanaya xataa ru'yadoodii baaba waxyigii kaba mid ahayde laakiin bal waa suurooyinkii waaweynaa ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan kuba sheegayo bal markaa walow iminka waxyiga bilowgiisii aanayn waa sifadii iyo kayfiyadii waxyiga oo baabkuna kolley waxyigiibu ku wada tacaluqsanaa baan nidhi xada baabun tanna waa ti oo kale un baan odhanaynaaye waxa weeyaan waxaa meesha inoo socoto in axaadiistii iyada ayn waxyiga iyo bad'igiisa iyo sifadiisa kuba tacaluqsanayd xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaanaa laysu can cuqayrin can ibni shihaabin can curwata bni zubayri can caaishata umi lmu'miniina annaha qaalat bal xagga sanadka yaxya bnu bukayr sheekhuba qolooyinkiina fatxi haysta waa idiin dhigtay yaxya bnu cabdillahi bnu bukayr baa la yidhaa wuu ku shuhuroobay in badanna ruwaadda way timaadaa dad awowgood saas looguba tiiriyo nin xaafiduu ahaaba in markay lays ibnu sacad noqotona waa dadkii ugu idqaan badnaa axaadiistiisii ayuu ka mid ahaaba in markay noqoto bal cuqaylkana haddii aanay kutubtiina qaar xarakaysayn waana nin inagu soo noqnoqon doona layth waa imaamkii layth ibnu sacade cuqaylku waa ism musaqara caqiil maha aslan ee cuqayl weeye iyada taasoo ninka ibnu shihaab ka warinaya kolley inagu soo noqnoqon doonaa cuqayl mooye wax kale haddii kitaabka xataa qalad ka dhaca ma noqdo waxaanaba jiraba in marka bukhaari laba eego in wax cuqayl la yidhaha isagaa jira dadka kale magacyada ah ninkan aan ahayn waxaweyn cuqayl aylaanayn caqiil buu inooguba iman doonaa muslim baa laba ruux ay kusoo kordhaan labada saxiixna intaasubaa jiro qola waa qolo iyo nin ayaa kusoo kordha muslime bal waa cuqayl horta kan ibnu shihaab hadiyo goor ka warinaya magac kale si kale maaha haddii aan kitaabku xarakaysayna si kale ha u aqriinaba bal ibnu shihaabna waa awogii awowgii awowgii baa loo tiriyo dee waa kuba shuuroobay isaga moxamed ibnu muslim waa imaamka jaliilka ah waa awowgiisa markaa dee saddex abihii buu u awow yahayba oo awowgiisa labaad maayo kii saddexaad buu noqonayaa dee zuhrina haddii la yidhaho waa reerkii rasuulka ilaahay baa hooyadii ay ahaydba oo reerkaasuu ahaaye taas bay nisbadu tahay ibnu shihaabna wuxuu ka warinaya curbat ibnu zubayr oo markii horeba inoogu jiray sanadkii hore can caaishata ummi lmu'miniina annaha qaalat caaisha waxay tidhi awalu maa kii kii ugu horeeyey budia lagu bilaabay bihi isaga rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahi lagu bilaabay min alwaxyi xagga waxyiga alru'yaa ru'yada weeye alsaalixatu suuban oo fi nowmi waa iska bita'kiidun waayo dee ru'yadu markaynay soo jeedka aragtidii maahay waa wixii hurdo laguba arkaye waa ru'yada saalixada ah ee waa ta aan fiican ee runta sheegaysa runta noqonaysa adqaasa axlaam aan ahayn bal kitaabka meel dambe maroo waxaa riwaayadee aan ahayn tan cuqayl aan ahayn qolooyinka ibnu shaabun kaba warinayay alru'ya saadiqa ayaa meelo kale inooguba iman doonta ama kitaabka ku sugan waa ru'yada runta sheegaysa ee runta ah waayo wixii uu arkay buu sideedii iyadoo cad uba arkayay taas baa wixii ugu horreeye laguba bilaabay ahaabay caaisha tidhi bal waa in tan bay tidhi alru'ya asaalixatu fi nowm waaba kan imaka fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa mid aan arag ru'yaa ru'ya mid aan arag ilaa oo uu arko jaa-ad ru'yadaasi way imanaysay midla falaqi subxi subaxa caddaankiisa oo kale xaal ay tahay iyadoo la mida ee subaxa waa iftiinkiisan aan shaki ku jirin ee cad ee ruux kastaba uu muuqanaya iyadoo taasoo kale ah ayay imanaysay weeyaan oo xagga tashbiihu dee inay falaqu subxi waa wax daahiroon shaki ku jirin haddaba iyaduna sii uu arkay unbay u dhacaysay iyadoo ina aan dee waxa weeyaan sideedii ah oo rumoobaysa bal taasba wey kolley arrinkan loogu sii bilaabayna waxay ahayd waa dee tamhiid waayo waxyigu waa kaasoo waan aragnay waa culus yahay waa shay aan ma'luuf ahayn khaariq caado ah bal haddaba tawdiica iyo tamhiid iyo gooldhig iyo waxyaale inuu sii qabatimo oo isagoo umuura sii qabatimay ay waxyigii tooska uba yimaado ru'yada u looguma dayn ee de waxaaba intii aan loo soo waxyoon kolkol iftiin uu arkaya way jireen khaasatan ru'yadaa dabadeed dhawaaq uu maqlayeyna kolkol way jireen bal in dhagax salaamtii walow xadiidkaa waxaan garanayaa dee waxa weeyaan dhagaxi salaamayay oo maka kuba sugan oo tirmidi iyo dee muslimyo ay wariyeen midna waxa weeyaan markii laysoo saaray ah midna qabla an ubcata lafdigu ah ee laakiin dhagax salaamtii iyo dhawaaq uu maqlo iyo dhawaaq uu maqlo bal aanu arkaynba ciddii u dhawaaqaysa iyo iftiin uu arkayo waxyaalahaasoo dhammiba waa waxyaalo umuuraansi usii qabatimo waxyigu markuu yimaado bal walow isagiiba culayskii uu laba yimi saynu arki doono haddana bal iyadoo dee waxyaalo uu sii qabatimi uu jireen ay taasi jirto waa tamhiid bay u ahayd iyo tawdico bal tan weeye uma xubiba waxaa la jeclaysiiyey ilaahi xaggiisa alkhalaa gaarnimo dee ilaah baa jeclaysiiye weeye oo isagiibaa waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa waa goonino qadinu dadkii waaba kano waxyaalo ka duwan baa uba muuqda gees kalena maaha nubidnimadu wax ku soo booda maaha dee waa wax ilaahay uba qadaray loona sii diyaariyo tan ognahay isagoo yaroo guryihii xariimata sacdiya jooga waa taas intuu malagiime calooshii sii dilaaciya waa yaraayoo kale waa tan oo kale may dhicin marna waxyaalaha dadkii isaga uu koray isagoo adhi raacayo oo dhallinyaradoodii ama dadkii kuba dhex jira wixii ay ku fikirayeen iyo waxay ku hameeyeen marna inay dhacdo oo waxyaalaha uu ku fikira ama ku hamiyo may dhicin waayo dee arrinkan waa loo diyaarinayona waqti unbuu lahaaye laakiin dee umuuro badan baa u horeeya oo dee ilaah baaba isagoon la abuurinba usii qadaray inuu khaatima nebiyiin uu noqdo bal markaa in waxaa la jeclaysiiyey haddana waqtigaas inuu gaar noqdo oo uu ka khaali gooni noqdo dadkii kolley khalwadan iyo waxa kuba sugan fikirkan iyo waxyaalahan uu kuba fikirayo qalbiga oo u faaruq noqdo dee wax shuqlinaya ma jiro keligiibuu meel fadhiya dee waxaanu bal matalan umuurahan dee waxaana waa umuur weynoo loo diyaarinayo bal dee waxaa dhacday waqtigaa dhowr sanood waqti horey markay kacbada dhisaysay quraysh ay dhisayeen oo kale isagoo dadkii kaba qayb qaatay dee waatan ognahayna siuu khilaafkoodii u xaliyeen laakiin markii dhagxaanta lasoo gurayay adeerkii cabaasna way wada socdeenoo uu laba soo gurayay inay dhacday dee wax kale gunti unbuu xidhnaa iyo dee mala wuxuu garbaa kuba xidhnaayo wuxuu isaga dhigaa dhagaxan meesha durugsan ama buurta laga soo qaadayaa may jirin iyaguna taa waxba lamay ahayn adeerkiibaa dee kulaba taliyey guntigiisa intuu furo inuu dhagaxa isagaba dhigo rasuulka ilaahay markuu tii yeelay markiiba bal waxaa laga yaabaa ladmada inay kuba dhacday oo laleeyay maradaada xidho intuu dhacay uu yidhi isiya go-aygii oo aan dib loo arag dee isagoo umuuraha caynkaasoo kalea bal markaa waxyaalahani dee waa umuuro badan oo dee ilaa wakhtigu dhashay iyo calaamaadkii muqdiye intii kaba dambaysaybo bal umuurahani waa tawdiica iyo tamhiid bay waxaasi wada ahaayeen waxaa la jeclaysiiyey gaarin ahaan wa kaana wuxuu aha yakhluu mid gaar noqda bikaari xiraa'in ama xiraa waa buurtan xero la yidhaha godkeeda dee kolley waa buurta maka iyo waxaweyan kuba sugan eh fayataxanasu waa cibaadaysanayey fiihi godkaa dhexdiisuu ku cibaadaysanayey taxanus wa huwa tacabud waa tafsiir yataxanasdii bay tafsiir u tahay maha lafdigii caaisha caaisha hadalkeedu si u wada socday waxa weeyaan fayataxanasu fiihi allayaaliya dawaati lcadadi hadalku saasay tao layaaliyana dee waxaa darfiga nasbinaya baa ficilka ka horeeyo fayataxanasu waa cibaadaysanayey fiihi godkaa dhexdiisa allayaaliya habeenuu ku cibaadaysanayey dawaatilcadadi tiro u saaxiiba oo sayde ibnu isxaaq iyo wariyaan kolkol bay bil gaadhaysay oo ayuu halkaa kuba jirayay isagoo saahidiisiina qaatay marka amaa lafdigan wahuwa tacabudo kolley culimmadu waxay dhahaan waa zuhri oo xadiidka warinayay tafsiirkiisii tahay dee waanu sameeyaa zuhri oo kolkol alfaado xadiidka idraajba ah kusoo dhex daro laakiin tafsiir ahaan uu uguba soo daraa jirto idraaj waxaan xadiidkii ka mid ahayn oo la dhexgeliyaa walow kolkol xataa xadiidkii dacfi uu kuba keeno wax bannaanna aanay ahayn si aan loogu qaadan dee xadiidkii inuu kaba mid yahay waxyaalaha tafsiir loo gelinayo kolley culimmadu dee waa kaa zuhriya keyrkiina way kaba dhaceen waanay iskaba bannaanta yidhaahaan sida suyuudi oo kale wa cindiyo tafsiiru qad yusaamaxu cibaaro saasa oo dee waxabaa dhici karta waana hadal loogaba horreeye in waxa weyan bal markaa wahuwa tacabud bal waa zuhri baa laleeyahay isagaa lafdigan ee taxanuskii baa macnuhu taas asalka hore taxanatha macnaa waa wuxuu iska ilaaliyey wixii xunf iyo dembi ugaba iman lahaa sida taxarujo oo kale weeye ee waana cibaadadan iyo wuxuu laba imanayay kolley tafakurkan iyo tan bay ahayd iyo waxaa ilaahay kuba ilhaamiyeen فيتxنث وهو فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع intaanu u laabmin ينزع بمعنى رجع weeye إلى أهلi qoyskiisi aanu dib ugu noqon oo dejadu markuu habeena joogo ama dee markaa kolkol dee waxaa dhici kartaba ilaa bil inay gaadho sahaydiisi ayuu dib haddana u noqonaya dee sahaydiya si dib ama zaad usoo qaato wixii u cuni lahaaba yansicana waa yarjica bal mar danbuu xadiidka soo celin doono iyadoo yarjica halkan ayay iman doontaa wasanka iyo macnahana waa isla miduun qabla an yanzica ilaa ahli wayatasawadu wuu sahay qaadanaya lidaalika khalwadaa iyo gaar ahaantaas ayuu sahay qaadanaya waana waqtiyadii waxaygu soo dhowaaday weeye uma yarjicu uu laabmayay ilaa khadiijata khadiija oo markuu dee ay wixii raashinkii uu qaatay ee wixii ay kaba go-aan habeenina uu halkaa jooga ayuu dib haddana gurigiisii ugu soo noqonaya khadiijo fayatasawadu wuu sahay qaadanaya limiliha waa limili hadihi layaali habeenadaasoo kale oo uu halkaa ku khalweynayo dee iyagiyo maalmahoodii uu gaar u joogayo halkaasuu keligii ahaan iyo godkaas ayuu halkaa rasuulka ilaahay dib ugu sahay qaadanaya xataa jaahu ilaa uu yimi alxaqu almru lxaqu waa arrinkii xaqa ahaa waa waxyigii walxaal huwa fii gaari xiraain waa dee in la sarfiyaana way iska banaantay walow jabalkii buurtaa xiraa isagoo kuba sugan fa jaaahu lmalaku malagiibaa uu yimi fadan fa jaaahu lmalaku ku jirta waa tafsiiriya tacqiib maaha waayo wax dee xaqaa yimi ka dambeeyey maaha xaqan yimi baaba ahaa malagan u yimi ee waxyiga sida marka fadani waa litafsiiro فجاءه أي حتى جاءه الحق وهو في غار حراق فجاءه وxa u yimi الملك ملقii waana حقii أمرkii حق ahاa ملقii وaحyigii buu sidaa فqال وxuu hi اقرأ أqرi أqرi qال وxuu hi mا أنا anigu ma ihi بqاaرئin kuwa xaqriya ma aqaanaba qراءada oo ma anigu qاari ma ihi kolley maadu naafiye weeye baduna markaa زaaئda iska noqon anigu qاari ma ihi qaaل wuxuu hi rasuulki ilaahay cayشha way ka waramaysaa kollayna xadiidkan waa noocyada ay ka cabiraan malaasiilu saxaaba xadiidku waa mursal bay leeyihiino waa mursal saxaabi waxay ka dhigan tahay taasi saxaabigu hadduu arrintan waqtigan joogay oo uu xaaladan xaadir ahaa iyada oo waqtigaa uu soo gaadhay dee waa xadiidkii uu wariyey unoo taa lama odhanayo laakiin saxaabigu markaa haddaanu jirinba ama uu aada u yaraa ama aanu soo islaamin waaqicadani ay dhacday xadiidkiina uu warinayo ciddii kale uu kasii maqlayna aanu sheegin marka taas bay mursalu saxaabi kaba cabiraan saxaabigii dee ama rasuulkii ilaahay oo dib uga warramayay baa maqashay taasi itisaal buu noqon ama cid kale way waqtigaa cayasha may mamay jirinba markaas oo waqtigaa may jirin markaas ee waxwey waqtiga kaba warramayso rasuulkii ilaahay baa markaas iyo dee waa qisada iyo ciddii ay kaba maqashay bal maalan khadiijada may soo gaadhin oo kama warramaysa dee rasuulka ilaahay ayaaba dhici karta inay kaba maqashay laakiin waxa weeyaan bal waa maraasiishii saxaabadu noqonaya xadiidku maxaa tira markaas ma rasuulku yihi qaala fa akhadanii waa i qabtayoo faqadanii waa i tuujiyey imaroojiyey oo adugu waa meel jirhkiisa ka miduu xoog uba qabtay oo qadigu asalka hore haddii la yidhaha dee inqadahu filmaa oo kale markuu ruuxuu biyo dhex geliyo ruuxiye neeftii uu kuba dhajiyo biyihii muqooriyo taas baaba loo isticmaala bal riwaayay bacdigood halkan kuma yimaadeen fa akhada bixalqi cunuhu i qabtayoo dee neeftii uu kuba dhajiyey ee bal adigu waa meel jirhkiisii ka mida ayuu xoog u qabtay oo u maro halkaasaa uu tuujiyeyba xataa balaga ilaa uu gaadhay mini bal qadigii baan faacilkii ka dhigaynaa waa qadigaasi aljahda waa intii aan qaadi karayay macnaa aada iyo aad buu si xoogluu ii qabtay meeshaa uu qabanayeyba uu qabtay oo bal maalan taas deedna waxaabay gaadhay aniga intii karaankayga ahaydaan qaadi karayay oo macnaa culays weyn iyo dhib weyn baan kala kulmay weeyaano xataa balaqa mini ljahda waana lagu wariyey xataa balaqa minii aljahdu oo faacilkii lagaba dhigo oo laydhaha xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii aniga aljahdu waa mashaqo iyo culays iyo dhib oo xagga aan kalaba kulmay xataa balaqa mini ljahda uma arsalanii wii sii daayo faqaala wuxuu ihi iqra aqri qultu waxaa ihi maa ana biqaari'in ma ihi faahadanii faqadanii thaaniyata waa mar labaad xataa balaqa mini ljahda uma arsalanii wii sii daayo faqaala wuxuu ihi iqra faqultu waxaa hi maa ana biqaari'in faahadanii faqadanii haaliata waa mar saddexaad uma arsalanii wii sii daayo faqaala wuxuu ihi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram waayaadkii ugu horreeyey waxyigiibaa kuba yimi kolley arrintan oo dee bal matalan qadigani walow dee isagu marka horeba tamhiidkaa badani uu jiray malagan halkan uguma yimi eenu arki jirin eenu garanayn walow dee suuradiisi asalkaahayd kolley ugumu iman waayo xadiid baa rasuulka ilaahay laba goor unbuu ku arkay jibriil suuradiisii asalka ahayd mar waqtiyadan dabadeed bay ahayd marna habeenkii micraajkii bay ahaydba oo suuradaas laakiin haddana dee waa ruuxan qariibka ah eenuu meeshiisii iyo khalwadiisii uguba soo galay oo taase laakiin haddana si qalbigiisii bal ugu faaruq noqdo waxyigan uu imanaya iyo taasoo kale ayaa umuurahan iyo tani ahayd waa soo jeedin iyo qalbigiisa oo wax kale lagaba saarayo loo diyaarinayo loo faaruqinayo qalbigii waxyigan bal matalan taas laga doonaya inuu xaafiduu dadkiina gaadhsiiyaba bal markaasuu igu yidhiba iqra aqri bismi rabbika maha quwadaada garashadaada maaha waa mustaciina bismi rabbika wey rabbigaagii dee isaga ayaa ku baraya isagu abuuray dadka adiga ku abuuray insaanka xinjirtaa ka abuuray baray qalamkii rabbiga caynkaasa magaciisii adoo kaashanaya mustaciina bismi rabbika aqri waa ka tegay malagii farajaca biha rasuulkii ilaahay wuu laabmay biha waa aayaadkan ayuu laba laabmay farajaca biha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yarjufu xaal uu aada u dhaqdhaqaaqayo fu-aaduhu qalbigiisa waa cabsidii dee gashay daraaddeed ayaa wadnihiisiibaa aada u boodboodayeyba ayuu halkii kaba yimi oo gurigiisii iyo ehelkiisiiba kuba soo laabmay fadakla calى khadiijata binti khuwaylidin wuxuu soo galay khadiija binti khuwaylid radia allahu canha faqaala wuxuu yihi zamiluunii zamiluunii idada idada aad buu argagaxsan yahay bal markaasuu yihi idada si fasacan iyo argagaxan iyogaba tago idada idada fazamaluuhu way dadeen xataa dahaba ilaa uu tegay canhu xaggiisa arawcu oo dee markuu muddo dadnaa cabsidii iyo argagaxiiyo wixiibaa kaba tegay oo markaas xataa daba canhu rawca lafdiga rawcna ra-da marka la fadxiyo waa fasaca iyo argagaxa haddii ra-da la damiyo oo aruucuu noqdo qalbiga yabuu noqdaayo xadiidkaa marka dhoweyd qeybaan kaba soo qaaday ibnu abidunya ay wariyeenoo ina ruuxa alqudsi nafasa fii ruuci rawci maaha waa ruuci oo qalbigayga wuxuu kusoo tuuray weeye anahu lan tamuuta nafsan xataa tastakmila risqaha waajalaha markaa ruuc haddii la yidhaaho dee anafsuna waaba la yidhaah alqalbuna wuu noqonaya laakiin rawcna markay tahy waa argagaxiyo cabsidii oo kale bal haddaba ilaa uu ka tegey faqaal markii dee naftii ay usoo yar noqotay cabsida ay ka yaraatay intii hore idada unbuu yidhi hadal kale muu yeelane ayuu faqaala likhadiijata ku yidhi khadiija wa ahbaraha walxaal ahbaraha alkhabara isagoo warkii ugu waramay laqad khashiitu waan cabsaday calaa nafsi naftaydii baan u baqday naftaydaan uba baqday kolley dee ilaa malaa toban qowl in ka badan waxyaalahan un ka baqanayay way yidhaaheene dee bal ta ugu dhoweeye kolley aan ictiraad lahayn laqad khashiitu calaa nafsi almowta weeye waayo waa kan culays adag la kulmay qadigan buu kula kulmay iyo umuurahan markaa naftaydii geeri baaban ugaba baqday ama laqad khashiitu calaa nafsi almarad iyo dawaamkii taas baaban naftaydii ugaba baqday buuhi faqaalat khadiijatu khadiija waxay tidhi kalaa wallaahi maa yuqziika allahu abadan ruwaaddii aynu soo warinayaan soo wax ka soo naqlinaya ruwaadda bukhaari ahayd halkan oo kale abudar waana umuuraha eeg in sidaan xalayba sheegnay matayga bukhaari fatxulbaari laba socda iyo sharaxiisu kolkol waxyaalabay ku kala duwan yihiinoo matigii abudar lama madbacayn baan nidhi qolooyinkan tarqiiminsa maxamed fuaad iyo unbaaba mati kale ay dee oon riwaayadii ahayn baabay dhigeen oo kale imaka halkan oo kale isaga waxay ahayd abudar isagu marka hore sharxanaya walow tanna uu tilmaami doono kalaa wallaahi maa yaxzunuka allahu abadan ilaahay kuma murugo gelinayo taas bay tanna waa yuqsiika kuma fadeexaynayo kuma dulaynayo waa ruwaadda kale bal in halkaa hore xadiidkii hore inama alacmaalu bineed oo kale meel iyada can isaga taallay abudar oo taa uu marka hore horraysiyayd ayaa kuwa kalena dee xadathanii ay taallo bal maxaan leenahay matiga iyo taas kolkol haddaa aragtaan lafdiga uu marka horeba sharaxa dhigtay xaafid ee uu markaasin sharxayo haddii matigii khilaafsan yahin arrintan sheegaya sababtaas weeye wax kale maaha sababta qaalibanna markuu taas dhigto uu sheegaa riwaayada kalenaba kalaa wallaahi maa yuqsika allahu ilaahay kuma dulaynayo abadan weligaaba ilaahay kuma dulaynayo maxay taa u daliil horta way anfidayba kalaa waa nafyi iyo istibcaad waxaasima dhacayaan weeye waxaad naftaada ka ah baqan weeye ha cabsan sababtuna waa maxay ilaahay subxaanahu watacaala adiga wanaaggan iyo sifaadkan uu ku sifeeye uu kugu abuureed leeday daraaddeed ruuxa waxaas wanaaga kulansaday xumaani lama kulanto weeye markaas wax murugo geliya ama fadeexeeya ama duleeye oo kale iyo khisi u keena sifaadkaa ruuxale lama kulmayso ilaahay kuma dulaynayo tii bay u daliishatay umuurahana waxay tidhi inaka adigu latasil waad xidhisaa raxima qaraabada oo qaraabadaada waad xidhiidhisaa waa khasla fiican wa taxmilu waad xambaartaayoo alkalla wax culayska ee dadkii kuwa culus ayaad kaba qaadaa oo alkallu waa ruuxa aan arintiisii la gooni noqonayn qur-aankaba waata inoogaba timi waxa weeyaan taas bal markaa wixii dee bal matalan dadka ku cuslaa eenay karahayn ama kii isagu ahaa dee waxa weeyaan aan waxba haysanee arinkiisii aan la gooni noqonayn baad wixii dhibay oo dhanba ka dulqaadaa wa taxmilu lkalla waa khisaashii fiicnayd uu lahaa ay keenaysa ruuxa makaarimta caynkaasa kulansaday xumaan lama kulmayo wa taksibu lmacduuma wa taksibu annaas ama hayraka waxaa dadka aada siisaa almacduuma waxaa lala iyo dadka kale aan agtooda laga agtooda aan lagaba helayn ama aanay kaba helahayn ayaad siinaysaa bal waa macno weeye oo ficilka dee imanka kasaba haddii la yidhaah kasabtu fulanan maalan oo kale hebel waan u kasbay ama waan siiyey xooloo laba mafcuul ay qaato oo iminka halkan midna maqan yahay oo bal waxa weeyaan taas waa macno oo waxaan dadka kale aanay kaba helahayn aan dad kale aan agtooda lagaba helahayn ayaad adigu siinaysaa taasba weeye barhkood baa ku fasiray iyadoo aanay wax kala qadarin mafcuul labaad la qadarin waa tagsibu waxaad kasbataa almacduuma waxa dadka kale aanay gaari karahayn oon la helahayn ayaabaad kasbataayo xagga tijaarada maxduud ku ahaa bay leeyihiinoo markaa waxyaalaha kale oo dee iyaguna quraysh kasabkaa fiican iyo way iskuba ammaani jireen dee tijaarayda taasba weye laakiin taas oo kale haddaanay wax raacin dee waxaa iyagu ama tijaaradaadan iyo shaqadaadan aad ku soo saartee dadka agtooda macduumka ku ee dadka kale aanay gaadhiba karayn baad haddana dadka siisaa haddaanay raacin dee ammaan saasa ma noqonayso oo ammaan saasa xoolo fiican baad shaqaysataay oo si fiican baad waxu soo saartaa maaha kuwii kale la mid maaha oo in la raaciyo un mooyaane dee waxaa in markaa dhibyaraan aan lagu helin ad adigu helayso ayaad haddana dadkii kale sii gaadhsaa waa sax laakiin marka ay tahay taas dee ma noqonayso khisaashii kale wax la jaan qaada ma noqonayso ee bal taa kalaan ku wadanaynayo wa tagsibu waxaad siinaysaayo imanka mafcuulkan uman qadaranayna hayrka iyo dadkii ama tagsibu naasa almacduuma ay maa laa yajiduunahu cinda hayrika wey waxaa dadka kale aanay agtooda ka helahayn ayaad siisaa adigu dadka ood u hurtaa waa waxaan laba helahayn baad u hurtaa dee taasna waa khasro aad iyo aada u sarraysa wa taqri waad sooriyeysaa addayfa martidana kama seexatid ee dayfkana waad sooriyeysaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi tani kolley khisaashii oo dhanba way kulansanaysaa way ka acamsan tahayo wa tuciinu waad kaalmaysaayo waa dadkii calaa nawaa'ib alxaq macnaha waxyaalaha iyaga dadka ku yimaadee kuba soo dareeyey ee bal matalan taas ah umuuraha horena way soo hoskalayaane iyadina waad kaba kor yeeshaayo waad u kaalmaysaa waad kaba caawisaa taas bay tihi marka dadka cayn ruuxa khisaasha caynkaasa leh sifaadka caynkaasa kuba sifoobay ee kala duwan iyada tuciinu calaa nawaa'ib ilxaqi waa kelima afraaddii horenba taas iyo keyrkeedba waa wixii ay sheegtay waxaanay sheeginba waa wax kulansanaya ruuxa caynkaasi dee dhib lama kulmayo xumaan lama kulmayo taas bay leedo ilaahay ma dulaynayo intan qisada ayaa sharaxa waxa kuba sugan waxyaalahan kaba qaadina waxaa kaba mid eerka rasuulka ilaahay markii uu yimi isagoo cabsanaya tan uu yihi waa tan wixii way ka fudaydisay wax uu ka cabsaday inaanay jirin ilaahayna wuxuu ka cabsaday inaanu ku ridayn bay u sheegta wuxuu leeyahy wax lagaba qaadanaya ciddii amar ama dee wax isaga ku culus wax cabsi gelinaya wax murugo gelinaya kuba timi bal in loo weheliyeelo oo loo fudaydiyo oo loo sahlo wixii bal keenayay hamiga iyo qamigaas iyo inuu kaba fudaydiyo loolaba yimaado taasoo kale ciddii wax siaas ay kuba timina ruux dee naasixa uu kuba kalsoon yahay oo kale inuu arinkii uba sheegto oo loolaba tashado waa bal matalan waxyaalaha intii kumay deen khadiija fandalaqad bihi way la tagtay khadiijatu khadiija way la tagtay isagii bay kaxaysay xataa atat bihi ilaa uu laba timi waraqata bna nawfal ibni asad ibni cabdilcuza ibni cami ibna cami khadiijata weeye ibna cami waraqa ayuu sifo uyo waa nasbinaynaa bal ninkaa waraqatu bnu nowfal la yidhaaho khadiijana in adeerkeed ahaa oo dee asadkay ku kulmayaan isku inna way u wada jiraan waa in adeerkeed markaas wa kaana waxaanu ahaa imra'an shaksi buu ahaa tanasara nasraani noqday oo diinta masiixiyada qaatay filjaahiliyati waqtigii jaahiliga oo isaga iyo rag la mid ahaa oo gartay waxaan qoomkooda ay ku jiraan ee dhagxanta la caabudaya inaanay dee macno lahayn oo wax baadila ay yihiin oo waddankoodina ka tegay bal iyagoo wax doondoon iyo diin doondoona isagiyo zayd ibnu camr ibnu nufayl baa israacay isagu markaa qolooyinkii roobaantii ahaa ama weli aan wax bedelin ee nasaaruu la kulmayo markaasuu nasraaniyada qaatay ama zayd ibnu camr isagu muu qaadanay laakiin xaniifi buu ahaa asnaamtana kaba tegay ilaahina uba sujuudi jiray zayd ibnu camr ibnu nufayl isaguna islaamka hortii unbaabu dhintay cumar ibnu khadaab iyo waa adeerdaad waa qaraabadiisa saxaabigii saciid ibnu zayd aabbihi weeye taa may lahayn oo in kitaabkooda ay kor ka wada qabtaan oo lahayo may lahaynba bal waa qori jiray oo taasoo kale in wa kaana waxaanu ahaa shaykhan nin weyn oo da-aho kabiiran weyn oo qad camiya indhabeelay faqaalat lahu khadiijatu khadiija waxay u tidhi yabna cami in adeerkayow san baa inoo dhacday kitaabkeena kole dee nusqooyinka haysataana waa taasumaan filaya laakiin muslim baa xadiidka ay dhacday yaa cami ay dhacday xafnu xajarna xadiidku dariiq keliyunbuu ku yimi makhrajiisu waa mid maaha laba goor iyo umay kala imano mar keliyay ahayd markaa riwaayada muslime yaa cami wuxuu ku tirinayaa walow dee uu ka weynaa aada buu ugaba weynaayo xurmayn iyo tawqiir ay u odhan karto laakiin xadiidku dariiq keliya hadduu leeyo mar keliyana waaqacadi waa dhacday bal taas wuxuu kaba dhigayaa waham inay tahay buu kaba dhigayaa ee taase laakiin inaga waatan inoo taale ismac maqal min ibni akhiika ninkan walaalkaa dhalay wax ka maqal kole ibni akhiikana waxay u leedahay dee gees horta waa ka weyna aabihii cabdullaahi bni cabdilmualib iyo haddii ay isu abtirsadaan waraqana inbay qusayi oo isugu yimaadaan isku gaadhayaan way siman yihiin waa dad ilmaadeeray noqonayeen oo halkaas way ku kulmayeenoo mayid markaa saas oo kale dee waa derajadii dadkii walaalihii ahaabuu ku sugan yahay rasuulka ilaahay aabihii saas bay u tidhi ibna akhiika uba tidhi waayo in waxa weeye way siman yihiin cabdullaahi bni cabdilmualib iyo waraqatu bnu noofal xagga qusayi ay ku kulmayaan way ku siman yihiin intay kuba gaadhayaan markaasay tidhi bal maqal min ibni akhiika faqaal lahu waraqatu waraqa yidhi ya ibna akhi maada tara maxaad arkaysaa dee koleyna riwaayaadka qaarkood bay inoogu timi way u warantay iyadaa waxyaala sheegtay markaasuu deeta yidhi rasuulka ilaahay buu la hadlayaa yabna akhi walaalkay inankiisiiow maadaa taraa waxaad arkaysaa muxuuya maxaad arkaysaa fa akhbarahu rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa u warramay khabara maa ra-a wixii uu arkay warkiisii buu u sheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu yidhi de iyadu tan waxay ugu geysaynaa kutubtii hore nin yaqaanay ahayd oo macrifo loo dee tanay ku ogeydo saasay wal ugu geyseen wuxuu yidhi markaa waraqa haada kani waa malagii u yimi buu sheegayaa dee wuxuu dhowida ugaba cabirayno kolley waa bal maalan imika taaso waa isagoo soo xaadirsaday si uu xaba kan adigu annaamuus waa naamuuskii aladii naamuuskaasoo nazala lahu calaa muusa ilaahay nebi muuse kusoo dejiyay naamuus waxay dhaha waa saaxibu sir ruuxa dee bal matalan ama ruuxa sirtiisa hayo oo kale kaas bay dhahaan culimada barhkood baa kala farqiya naamuus iyo jaasuus oo naamuuskana kaba dhiga saaxibu siri alkhayr jaasuuskana saaxibu siri markaa shar laakiin xagga luqada iyo jamaahiirtoodu ma kala qaadaan oo naamuusku waa guud ahaan saaxibu sir wuxuu leeyahay makani waaba sirhayihii ama malagii unbuu u jeeda aladii malagaasoo nazala allahu calaa muuse ilaahay muuse kuma soo dejiyey isagu nasraani baabuu ahaa muusena dee nasaaraduna way aqoonsanaayeeno inuu malagaasi u yimidoo guud ahaan way isku waafaqsanaayeen yahuudda qaarkood ama yahuudda in badanoo kamid ahba ciise diidanaayo malaatan buu muuse usoo qaadee nazl allahu calaa muusa markaas wuxuu uhi yaa laytanii fiiha jadacan yaa laytanii waa shalayto oo isagiiba wuxuu ku tamaniyayaa u leeya allamaan fiiha ay fii waqti dacwa iyo waqtigaa adiga dadka lagu soo dirayo dadka dacwada gaadhsiinayso jadacan akuunu jadacan aan noqda ku shaaba oo xoogle waaye nin da uuha jadacna dee xayawaanka marka la eego waa waqti yar oo dee imaka geel oo kale iyo waa kan jadac waa neef shinjirsaday oo kale waa quwa ayuu leeyahay adhigiyana taas iyo waaba wax aada ugaba yare laakiin markaa dee xoog u leh haddaba wuxuu u jeedaa ruux shaaba oo xoog leh oo wax taraya allamaan noqdo laytanii akuuna allamaan noqdo oon ahaado xayan ku nool id waqti yukhrijuka ay ku saari doonaan qowmuka tolkaa markay tolkaa ku saari doonaan mid nool ma ahaado dee waan ku hiilin lahaa buu leeyahy oo waan ku raaci lahay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam aw mukhrijiyahum manaa miyay isaarayaan oo qowmkaygu miyay isaarayaan kale dee mukhrijuuna bay ahayd oo adigu idqaamyo dhacayo waxyaalo ayaa tan keenay kuwa isaaraya miyayihin macnaa rasuulka ilaahay dee uma muuqato markaa sabab loo saaraa waa la wada jecel yahay waa bal maalan taasoo maxamed ulamiin bal markaasoo dee inay cadaawo ay noqoto wadankiisa ay gaadho ay la coloobaan oy nacaan ilaa ay saarayaanba taa rasuulka ilaahay markaa muu tasawurahayn miyay isaari doonaan buu yihioo qaala wuxuu nacam haa isagu dee khibradii uu kutubtii hore u lahaa weeye lam yaati lama iman rajulun qadu wa aslanba bimithli maakii wax lamida jita aad la timi bihi ilaa cudiya haddii uu ruux la yimaado waxaan aad la timi oo kale waa lala coloobayay waayo wixii maaluufkooda ahaa ay ku dhaqmayeen wax ka duwan buu la imanaya kii buu leeyahay kaba taga markaa waa lala coloobayay wey wain yudrikni hadduu isoo gaadho yowmka yowmkaagu waa yoomka lagu soo diraya ee iyaguna dee ay kula coloobayaanba taas ansurka waan kuu hiilin nasran hiilin mu'asaran xoog leh oo qawi ayaan kuu hiilin doonaa laakiin maxaa dhacay uma lam yanshab ma nagaanin waraqat waraqa macnaa lam yalbah weeye asalka hore nushuubku waa tacalluqu bishay shaygoo laguma tacalluqo macnaa wax umuurtii adduunyuu kuba tacalluqay may jirin ma nagaanin ma sii joogin waraqatu an tuwafiya waa liannahu tuwafiya dhe waabuu dee isagii wafaadaybao min an tuwafiya macnaa ma nagaan bee waa dhintay arrintiisuna saasay ku dhammaatay de waana kolley ruuxa rasuulka ilaahay inuu rasuul yahaynaba sii rumaysna bal maalan taase wafatara waanu kala go-ay alwaxyu waxyigii baa kala joogsado dee si rasuulka ilaahay bal cabsidani ugaba tagto umuurahani uguma fududaadaan waxyiga mucaawadadiisiina markaa intuu wixii uu kaba tago uguma xiisoodo ayaa muddo waxyuu kala go-ay xadiid baana inoo soo socdo kolli waan iska raacinaynaa in yar baa inoo hadheen qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi waa sanadkii hore uuna waa sanadkiisiee maaha mucallaq wa ahbaranii waa ii waramay oo inta ibnu shaab ka horeysa waa sanadkan kaba soo baxnay laakiin inta isaga ka dambaysa ayaa sanad kale ah oo ahbaranii wuu ii waramay abuu salamata bnu cabdiraxmaan baa ii waramay waa ina cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu iigu waramay ana jaabira bna cabdillaahi alansaariya ina caaisho xadiidkeedii wuxuu ku joogsaday waxyigi waa kala joogsadeen muddo ayuu kala go-ay ee laakiin tani waa wax arrinkaa kuma tacalluqsan cabdillaahi jaabir bnu cabdillaahi baa qaala yidhi walxaal huwa yuxadisu can fatrati alwaxyi isagoo waxyiga kala go-iisii kaba waramaya rasuulka ilaahina ka soo naqlinaya faqaala fii xadiidihi rasuulka ilaahi baa xadiidkiisii iyo warkiisii jaanibkaa yidhi baynamaa waqti ana anugu bayna ana amshi id waqtigaa samictu waxaan maqlay sawtan dhawaaq baan min asamaai samada xagga kaba maqlay wuu socday fa rafactu basarii xagga saraan eego basarkaygii baan sare u qaaday fa ida almalaku wuxunbaaban arkay daad waa tii fujaayadayd wuxunbaaba igu soo kadiyey almalaku malagii aladii malagaasoo jaanii i yimi bixiraa'in xere iguma yimi jaalisun inuu fadhiyo calaa kursiyi bayna samaa arda halka samadii dhulka dhexdooda inuu halkaa kursi intuu dhigtay hawada oo halkaa fadhiya ayuunbaaban arkay buuhi markaasaa fa rucibtu minhu haddana cabsi baa igu dhacdo waa la argagax geliye farajactu waan laabmay faqultu waxaan ihi zamiluunii idadaan idhi faanzala allahu tacaala dee malagii kamuu hadhinba waa kan uu yimiyo markaasuu ilaahay soo dejiyey yaa ayuha almudairu qum fa andar kan isdadayeoo kacoo dee dadka udig ilaa qowlii warujsa fahjur fa xamya lwaxyu waxyigiibaa batay intaa intii ka dambaysay markii mudatirra awaaisheedu ay soo degtay fadradaa dabadeed watataabaca waanu israacraacay nusuulkiisu kalley axaadiiu axaadiidna dee macnaheedu waa inoo daahir sheekhu wuxuu uhi taabacahu waxa raacay ninkuu sheegayaa waa sanadkii aymakaan kaba soo baxnay yaxya bnu bukayr weeye yaxya bnu cabdillahi bnu bukayr buu leeyahay waxa raacay raacitaanku xadiidkan waxa la wariyey baa markaa macnihiisu yahay cabdullaahi bnu yuusuf waa abu saalix macnaa cabdullaahi bnu yuusuf itanisi oo isaguna raggii bal maalan dee xufaadii waqtigiisiiyo raggii idqaanka badnaa ah abu saalix halkanna kolley layth ibnu sacad haddaan aragno abu saalix nin la yidhaah kama warinayo waayo labada ninkaa horey raaceen oo labadooduba layth bay kama warinayaan waa nin kaatibkiisiiyo wixii u qori jiray cabdullahi ibnu saalix la odhanayo bukhaarina tacaliiq badan buu ka wariyaa waa tacliiqiyo xadiid mawsuula oo sidaasa kama wariya waa tacliiqiyo muslimna isaga waxba kama wariyo abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu maajana waxbay kama wariyaan waa nin abu saalix la yidhaah cabdullahi ibnu saalix kaatib layth labadaasi way raaceen iyay raaceen yaxya ibnu bukayr intaa horta hayso macnaa xadiidka saa uu yaxya awlayth ugaba wariyey bay labadaasna uga wariyeen wataabacahu waxa raacayna iyada marka ayuu noqon cuqayl buu noqonaya maaha laythna cuqayl ayaa cid kaloo la simanayay jirtaa xadiidka la warisay waxaa raacay hilaal ibnu radaadin hilaal ibnu radaad nin laydhaah hilaal ibnu radaadkani waa nin taabiciintii atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaya bukhaarina tacliiqunbuu ka wariyey wax kale kama wariyo waa tacliiqyada kutubta kale usuusha muslim iyo abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajana kumaba sugna halkeednaas buu kuba sugan yahay halkanna waa mutaabacada uu imanka tilmaamay ee dee tacliiqa u noqonaysa waxnu bal kolley dahabi oo kale miisaankiisa nin la yaqaano maha u yidhaa xaafidna maqbuul buu kaba cabiraaye bal waxa weeye uun cuqayl buu la siman yacni zuhri wa qaala yuunusun wa macmarun yuunus iyo macmarna cuqayl bay la siman yihin waa kibaartii asxaabtii iyo xertii suhri raggoodii waaweynaa kitaabkana waa dad kusoo noqnoqon doonoo dee waa hiqaadii ruwaadee labadoodaasi maxay yidhaaheen bawaadiru oo muxuu uga jeedaa saa cuqayl ibnu shaab xadiidka uga wariyey iyaguna uga wariyeen markaa laftii baa jiray aynu soo maray oo ah farajaca biha rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam yarjufu fu'aaduhu halkaas baa riwaayada cuqayl ahayd iyada markaa maxay noqotay farajaca biha rasuul llaahi sala allahu calayh wasalam tarajufu bawaadiruh oo halkaa fu'aaduhu bedelkeedii bay bawaadirna waa jamcu baadiratino waa hilibkan garabka iyo luqunta intaa uba dhexeeyo oo ruuxu marka ama argagaxiyo cabsi jirto dhaqdhaqaaqa taas weeye oo macnaa waa tii uun halkii wadnihiisa iyo qalbigiisa aada u shaqaynaya ahayd ayaa laxmada intaa u dhaxayso iyaduna cinda alfasax dhaqdhaqaaqda taas baa dhaqdhaqaaqaysay waa cabsidii badnayd ee uu rasuulka ilaahay cabsaday marka yuunus iyo macmar iyagu halkaa maxay idhaheen tarjufu bawaadiru dee riwaayada cuqaylna yarjufu fuaada waana isla macno uno mid kasta waxbay tilmaamaysaa cabsidii iyo ayuunbay tilmaamaysaa wallahu subxana watacala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk